Farsamada gacanta waa mid ka mid ah xirfadaha muhiimka u ah bulshada, waxaana ay soo martay heerar kala duwan oo ay soo gaartay in la adeegsado mashiinno fududeeya samaynta agabyo waxtar u leh bulshada. Waxa ay isku alxamayaan biro kala duwan iyagoo ka soo saaraya qalab dhammaystiran. Howlwadeennada ka shaqeeya xaruntan oo ku taala Jowhar ayaa sheegay in farsamadan ay tahay muhiim, isla markaana ay ka faa'iidaystaan dadka. Waxa ay intaasi ku dareen in ay farsamadan tahay mid fudud oo xitaa ay soo saaraan naqshado laga isticmaalo caalamka oo aysan weligood arkin.
walaa waa aragtaa albaabadan samaysan dariishadaha bartooyaalka baasamaanayaal dabaqyaha lagu koro cimaaradaha lagu koro kaamiriskaala loo yaqaanaa shabaqyada lagu soo wareejiyo guryaha guryaha oo deerarka bannaanka lagu soo wareejiyey waxyaabo badan wax walba oo alxana waa qabanaa waxaan wixii noola keena anaga waa qabanaa meynaa albaabadan waa dhowr nooc noocaan arkaysa waa turki ayagoo saan naqshadaysana la keenaa lamiyada sidaan u naqshadaysan qaar waa wax baa ka bedelnaa qaarna ayagoo sidooda meynaa waa sii sharaxnaa kule u hagaajinaa macnaha kan waa bris waa isna waa nooc kale waaye albaabada dhowr nooc kaliyin ganjeelooyinka sidoo kale ayay dhowr nooc kaliyin dariishaha dhowr nooc nooc ala nooc anaga noola dirsa meynaa waa sameynaa macne maya dadka waxay sameeyaan waxay keystaan sambal meynaa tusaale ahaan dadaa jiro mare dadaa jiro dibida dibidaha jiro waxay sameeyaan waxay soo sira waxay soo ay soo sawiraan meynaa naqshada maaragtay oo kuwaan naqshadaha dibidaha laga isticmaalo albaabaa jiro meynaa oo caadina u eg sida orijinaalka oo kale kuwaasoo kale qad loogu soo diraa mina wasaa loogu soo diraa maxaa loogu soo diraa ama maxaa loogu soo diraa facebook meel meesha loogu soo dirabo waa nol yimaadaan marka waana tusaan waxayna dhahaan waxaan u baahannahay in naqshadan noola sameeyo micnaha waan u sameynaa alla nool garab galo waa isgelinaa kulli ama ku daahno micnaha haddii nugu cusub tahay hadda hal mar aan sameynana mar kale mana dhibto micnaha waan u keenaa waxayna dhahay naqshadan nuucan aan rabnaa dad oo noosoo waxaan dhahayaa jir micnaha waxaan u baahannahay naqshadan nuucan waa naqshada dibadaha laga soo diraya micnaha kuwa kenya joogo iyo shaqada laga qabto soomaaliya labay kala tahay ganjeelooyinka ay isticmaalaan kenya iyo kuwa anaga aan isticmaalno labay kala yihiin waa kala duwan yihiin sidoo kale muqdishadan qaar lagu kala duwan yahay jiro waxyaabo badanaa jiro micnaha oo dadka u kala duwan yihiin wax kugu cusub haddii lagu keeno oo adiga shaqada afahansan tahay haddii isgelis allah kuu fududaynaa tabaraka wana waa isgelinaa waa isku dhibnaa ilan sanbalan haysnaa sawir haysanaa san waa raacnaa waana ugu keenaa sidee rabaana ugu dhignaa micnaha run ahaantii waxaan qabanaa bilicda magaalada ayaan ka shaqaynaa hadday tahay ganjeel hadday tahay albaab hadday tahay dariishad run ahaantii welibana waxaan uga shaqaynaa baratooyaalka wax kasta oo maanta xamar laga keeni jiray waa laga kaaftoomay alxamdulilah runtii wax kasta oo hadda aan isleenahay baahi gobolka ayna ah ee caasimadeenna hirshabeelle waan ku filannahay ayaan isleeyahay haddii la haraada boqolkiiba boqol marka alxamdulilah shaqadii way noo socotaa waynu haynaa nabadgelyan haysanaa alxamdulilah waxaana jooga wiilal shaqaale ah oo ka shaqeeya meesha oo nin alxamiifta ah nin diyaariyiis nin diyaariye ah iyo nin rinjile ah runtii waa badannahay alxamdulilah hawsha aan haynana bulshada aad ay ugu qanacsan tahay midda hadda annaga aan isticmaalno waa alxan berihiioo kala go'anaa la keenayaa annaga ayaa farsamo adeegsan oo berihi isku dhejinno ka soo saarna markaas isticmaalka bulshada
xirfaddan ayaa shaqo abuur u noqotay dhallinyaro badan oo ka maareeya noloshooda iyo qoyskooduba